waa mar kale iyo barnaamijka xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha barnaamijka waxaa si wada jira idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan dhambaalka ugu horreeyo haddii aan soo qabto waxa uu naga soo gaaray hooyo luul maxamed daahir iyo ayeeyo batuulo cabdi colow iyo ayeeyo ceeblo xasan yuusuf maxamed jeelle xasan iyo cabdiraxmaan jeelle xasan iyo muxubo jeelle xasan iyo safiyo jeelle xasan iyo seegeeda maxamuud aadan macalim iyo waxay yidhahdeen nimco jeelle xasan iyo seegeeda cabdisamed cabdiraxmaan iyo warsame jeelle xasan doolka loo yaqaano iyo cabdiyare jeelle xasan iyo siciid jeelle xasan iqro jeelle xasan iyo waxay yidhahdeen maxbuub jeelle xasan iyo nasteexo jeelle iyo shamso jeelle xasan iyo nasro jeelle xasan iyo ugu dambaysta cabdiyare bashiir cusmaan iyo dhammaan reer jeelle xasan nuuro oo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin taaniyad inay gaarsiiyaan axmed jeelle xasan iyo waxay yidhahdeen sabariin ibraahim macalin oo meherkoodu dhowaan uu ka dhacay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin waxaan eebada kaga baryaynaa inuu idin horsado guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay warqadan ibraahima waxaa lagu soo sharxay tahniyad dhalasho dhinacyadana waxaa looga soo qoray farxad dhalasho waxaana warqadani ay ka timid hooye maka sheekh axmed eedda qadre xuseen muuse qaali iyo eedda ayaan abuubakar maxamed adeer aadan xaaji ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa adeer maxamed nuur xaaji ibraahim xaaskiisa iyo carruurtiisa waxay dhaheen doctor cismaan xaaji ibraahim ugaaska sheekh zayd ibraahim xaaji ibraahim tamaam brofesor faarax xaaji ibraahim ashcari doctor cismaan xuseen cali mister okey doctor aadan cabdiraxmaan samaan iyo doctor cabdirasaaq nuur cali duuliye iyo doctor axmed cabdulaahi a c c eedda nasre xaaji ibraahim iyo carruurteeda ayay yidhaahdeen iyo eedda shukre xuseen muuse nafta uroon doctor socdi cabdi axmed sucaado hibo ditoresa sucaado geelo samatar eedda xabiibo xaaji ibraahim iyo carruurteeda ayay yidhaahdeen iyo eedda faadumo xaaji aadan iyo carruurteeda iyo eedda faadumo xaaji ibraahim iyo carruurteeda ditoresa farxiya xaaji ibraahim iyo ditoresa nasre cabdulaahi axmed iyo ditoresa sacdiye salaad iyo ditoresa shukri sayid ibraahim xaaji shukri yarey dhammaan dadkaasi iyo in kaloo badan waxay tahniyad dhalasho kaliya laaba u dirayaan xaniifa xaaji ibraahim iyo seegeeda qaaliga ah ayay yidhaahdeen sheekh xasan sheekh ebow oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada kaaraan waxaana wiilkaasi loo bixiyey abshir sheekh xasan waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo xaawo xuseen maxamed hooyo xaliimo cabdi ibraahim iyo aabe maxamed cali iyo hooyo xakiimo iyo carruurteeda iyo hooyo xabiibo aadan iyo carruurteeda aabe cabdi aadan iyo aamine maxamed cali iyo shafeec maxamed cali nasteexo maxamed cali iyo cabdinuur maxamed cali cabdicaziiz maxamed cali cabdulaahi maxamed cali iyo saytuun qaasim faarax iyo bakar xasan cabdi iyo raxmo xaaji cali iyo zahre xaaji cali juweyriyo sheekh ismaaciil sameere sheekh ismaaciil iyo amran cabdirasaaq iyo siyaado aadan badel iyo shukri cabdi aadan iyo waxay idhahdeen farduuse xasan iyo ruqye maxamed macow faaduma macalin abuukar iyo maxamed axmed cabdi ongooye iyo maxamed macalin abuukar waxayna jecel yihiin inay u hambaliyaan cabdicasiis sheekh muuse iyo zeynab cabdulqaadir moxamed oo arooskooda uu ka dhacay dalka kenya xerada qaxootiga ee xagardheer waxaana ay leeyihiin waxaan eebida kaga baryaynaa in arooskiina aad kala kulantaan bashbashi barwaaqo nolol raaxo badan ee banow idinkala siiyo ubad kheyr qaba heesta ugu horraysa dhegeystayaasheena usoo qabanayno godobtayda la caraaw weliba waxaan filayaa heestani in lagu tumay kaban aad u macaan xasan aadan samatar ku soo dhowaada
tahay igu gadaajo kugala heeryada guudkayga saaray igurguri igurguri igurguri caashaqo ee uu gibishaygu xidhay ee uu gibishaygu xidhay ay garwo weydu gacantay usaydeen anagoo hareenkiyo kucashada majaaye meelay ku geysaba meelay ku geysaba godobtayda laacadow godobtayda laacarow anagoo hareenkiyo kucashada madaaye meelay ku geysaba meelay ku geysaba godobtayda laacadow godobtayda laacadow Thank you. laga galay mamooge aday istilaaba aday istilaaba aygu gaxsanaadiyo ramidaan u go'aye adna garasho daraanay wadigu wadigu wadigu gacantu aygu gaxsanaadiyo armiidaan u go'aye adna garasho daraanay wadigu wadigu wadigu gacantu ani goodartaa gubane ani goodartaa gubane ay garwa weydo gacantay masaydeen habeenkiyo gucashada madaaye meelay ku geysaba meelay ku geysaba godobtayda laarow godobtayda laarow
gudubteeda lacarow iyo codkii xasan aadan samatar haddaan intaas kaga gudubno dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa falastiin aan ka horeeya dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray xuseen saciid xirsi iyo bishaar maxamuud iyo waxay yidhahdeen farxaan cali baashi iyo nasteex bashiir iyo deeqo saciid iyo odageeda iyo waxay yidhahdeen saciid cali nuur iyo zakariya iyo sayid suleymaan iyo sulub yuusuf aadan iyo cabduqaadir amaan dhammaan dadkaasina waxay hambali jecel yihiin inay gaarsiiyaan iyo heestanba kudun siciid xirsi beyle iyo waxay yidhahdeen zaaro fara badan oo wiil ugu dhashay gobolka galgaduud gaar ahaana degmada caabudwaq wiilkaasina waxaa loo baaxiyey bay yidhaahdeen cabdi samad kudun saciid waxaanay leeyihin allah ka dhigay kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba faca aamin ayaa lena hambalyo tahniya dhalasho ayay leeyihiin markana waa hooye xaliima maxamed xasan aabo muuse siyaad cismaan cabdulle maxamuud siyaad cabdulle garabey muumin cumar siyaad muumin weydaar maxamed muuse siyaad oo loo yaqaano gacmo gaab bishaar muuse siyaad bishaar cagashaandhi cabdulaahi muuse siyaad cabdulaahi sandheere dahaba muuse siyaad cadar muuse siyaad carabo muuse siyaad timiro muuse siyaad nuurto muuse siyaad xabiibo muuse siyaad sobar muuse siyaad iyo cabdulaahi cumar siyaad cabdulaahi dheere maxamed cumar yuusuf mister waasuge dadkaasi oo kala jooga magaalada muqdisho iyo gobolkaasi oo kala jooga magaalada muqdisho iyo gobolka hiiraan waxay tahniyad gaarsiinayaan cali muuse siyaad doctor cali iyo marwadiisa raaxe axmed maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasina waxaan leenahay allah ka dhigay kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin ayaanu raacinaynaa ibraahimo dhambaalkana falastiin wuxuu naga soo gaaray axmed cabdulle diiriye iyo ibraahim cali muuse iyo maxamed cali muuse gambi loo yaqaano iyo ceebla cali muuse iyo nasra axmed cali muuse nimco axmed cali muuse iyo ruun axmed cali iyo awow bishaar muuse iyo cabdicasiis rooble ibraahim iyo maxamed maxamed diiriye iyo maxamed aadan muuse iyo iftin isaaq xersi iyo maxamed aadan xersi nuur isaaq xersi iyo jamiila jaamac cali iyo cabdiraxmaan axmed cali iyo xamse gambi cali iyo ubax axmed cali waxaana ay leeyihiinna waxaan jecelnahay in aan halkan aan hambalyo uga dirnaa axmed cali muuse iyo zahre axmed jimcaale oo wiil ugu dhashay nageyle gaar ahaanna waxay yidhahdeen xaafadda saddexaad wiilkaasina waxaa loo bixiyey cabdimaalig axmed cali muuse waxayna leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca bal noo soo qaba heesta kale ee falastiina ibraahim ma moodaa dhalashada wiilashu inay badan tahay waxaan u malaynayaa in ay noo hareen kuwii meherka iyo arooska iyo haye iyo gabdhaha n warqaddii ugu dambeysay n waxay naga codsadeen inaan usoo saarno heesta la yidhaahdo faadumo fardows oo uu ku loqeeyo fanaanka maxamed saleedan tube balse heestaasi hadda maadaama aanan gacanta ku haynin waxaan ugu bedelaynaa codka macaan ee fanaanada nimca yaasin nimca sharaf heestii sidaa ugu jihay ini jacayli helay helay helay shaki kuma jira saanu jeel qabo ini jacayli helay helay helay shaki kuma jira saanu jeel qabo ruuxu kuu jiraba lama niyadi jabshe absan jaarka iyo ehelkaba jarade keli joogu dilay wuxu kuu jiraba lama niyadi jabshe absan jaarka iyo ehelkaba jarde keli joogu dilay kuu jilicsanine macan ku jajaban si unugu jihe si unugu jihe unugu jihe jihe jihe ku jilicsane macan ku jajabane si unugu jihe si unugu jihe aragajira arlada arlada arlada haddani kaa janteen kaanu jiriko anaga jira lada lada lada adani kajante kaanu jirigo jalkii waxaa tahay jiradaan qabi naftaani jooga iyo jidka baan axdee soo jeed kuu dilay dalkii waxaad tahay jiradaan qabi naftaan jooga iyo jidka banacade soo jeed ku dilay ku jili isale macan ku jataban asiunugu jihe asiunugu jihe asiunugu jihe ku jilicsan macan ku jataban asiunugu jihe asiunugu jihe asiunugu jihe ku jilicsan macan ku jataban asiunugu jihe
ibraahim markana haddii warqadda xigta aan soo qabto waxaan filayaa heestaa weli lasii haysataa bal warqadda aniga kusoo boodo waa habaryar xaawo yare cali iyo habaryar ruqiyo cali ibraahim iyo habaryar sucaado cali ibraahim iyo ayeeye xabiibo janaay iyo ayeeye xabiibo cabdi maxamed ayeeye iisha cismaan nuur nuur xasan cismaan iyo waxay yidhaahdeen adeer cabdi xasan cismaan adeer maxamed xasan cismaan adeer cabdulaahi xasan cismaan iyo adeer ibraahim xasan cismaan iyo adeer yariis cabdi maxamed iyo adeer maxamed nuunow ibraahim iyo abti aadan cali ibraahim iyo abti maxamed cali ibraahim iyo abti cabdishakuur cali ibraahim iyo eeda sacdiye xasan cismaan iyo eeda madiine cabdi maxamed iyo eeda daahiro nuunow ibraahim dhammaan waxay hambalyo dhalasho hawada u marinayaan lamaanaha kale ah injineer cukaash xasan cismaan iyo shariifa cali ibraahim oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan cukaash xasan waxaa la leeyahay ducadana waa xaggiina soo barbaar ayaanu leenahay cukaash yare noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray huda cabdulaahi iyo axmed cabdulaahi maryan axmed cabduqaadir mustafa ducaale iyo ifaax biyow aanise cabdulqaadir iyo sharaf cabduqaadir iyo amran cabduqaadir iyo shaafi axmed iyo waxay yidhahdeen maxamuud cabdisalaan waxayna halkan tahaniyad kal iyo laaba uga dirayaan cabdifataax yaasiin cali xoosh iyo doctor liliana xuseen mucalim nuur cilmi oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalo madaxda dalka canada ee ottawa western hotel axaddii laba iyo labaatankii bisha novembar ee sanadkan labada kun shan iyo tobanka waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu umad kheyr qabo kala siiyo aamin ayaan leenahay waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray huda cabdulaahi iyo axmed cabdulaahi maryan axmed cabduqaadir mustafa ducaale iyo ifaax biyow aanise cabdulqaadir iyo sharaf cabduqaadir iyo amran cabduqaadir iyo shaafi axmed iyo waxay yidhahdeen maxamuud cabdisalaan waxayna halkan tahaniyad kal iyo laaba uga dirayaan cabdifataax yaasiin cali xoosh iyo doctor liliana xuseen mucalim nuur cilmi oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalo madaxda dalka canada ee ottawa western hotel axaddii laba iyo labaatankii bisha novembar ee sanadkan labada kun shan iyo tobanka waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana uu umad kheyr qabo kala siiyo aamin ayaan leenahay dhinacii heesa ayaan ku noqonaynaa waa jacayl aboodi ah iyo codkii macaana ee cumar dhuule kusoo dhawaada
وأذي الدراد وحالي أمتيني وأدي دراتي وحالي أمتيني عن أدي حقيقي عن أكل حقيقين الآخر حيا للعبد حيا للعبد أدبونيك أتكلم عيا لي أكتموني أدونيك أتكلم عيا لي أكتموني عفرسان وحدي حقسين أبيسي عفرسان وحدي حقسين أبيسي عن أبيسي جوبي
ibraahim haye heesta maxaa kaaga baxay waa hees iyaduna kaban lagu garaacayo cumar dhuule cali eeba naxariistiisana ha ka waraabiyo waxaan filayaa in weli dhegaystayaasha ay codka si macaan dhegta u sii kusii taagayaan dhambaalkan waa aqalgal waxa uu naga soo gaaray hooyo mako maxamed muuse iyo hooyo faadumo nuur cusmaan iyo hooyo aamine axmed maxamed cabdi iyo hooyo xabiibo nuur cusmaan iyo waxay yidhahdeen adeer maxamed nuur cusmaan iyo adeer barre nuur cusmaan adeer axmed mahad cusmaan iyo adeer xuseen nuur cabdi iyo abti cali maxamed muuse iyo abti cusmaan maxamed muuse waxaana ay taaniyo jecel yihiin inay gaarsiiyaan islamarkaasina ay heestan u dhegeystaan maxamed xasan nuur iyo nimco maxamed cali oo ku aqalgala bay yidhahdeen magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskiina aamiin kala kulma bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba warqadani waxay naga soo gaartay wariye nasrakiin jacfar oo joogta magaalada borome iyo fartuun caydiruus cabdi iyo fadxi caydiruus cabdi sahre caydiruus cabdi axmed caydiruus cabdi maxamed caydiruus cabdi hooyo siraad xirsi diiriye hooyo canab nuure nasre cismaan hindiye dhaqane injineer borow xuseen maxamed isaaq afweyne cali weli gacal maxamed bashiir wariye faysal isaaq cabdulaahi waa dhammaan reer caydiruus cabdi iyo reer maxamed maxamuud waxay tahniyad aroos u dirayaan arooskii aroosada saynab caydiruus cabdi iyo injineer cabdiqaadir maxamed maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada boroma ducaduna waa xaggeena isku waara ubad kayr qaba kala hela ayaanu leenaha maxaa raacinaysaa ibraahim waxaan leenahay arooskiina allah ka dhigo mid aad farxad iyo nolol qiimo badan aad kala kulantaan waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray aabasalaad xaaji ibraahim saciid iyo hooyo xaali xaaji faarax yuusuf iyo waxay idhahdeen aabe saciid maxamed ciise iyo carruurtiisa iyo hooyo shamis salaad maxamed iyo eedu fartuun cumar ismaaciil iyo kabtan ciise xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo doctor shire xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cumar xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo axmed xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo muuse xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo waxay yidhahdeen cali xaaji faarax xaaskiisa iyo carruurtooda iyo cabdinaasir xaaji faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo jaamac xaaji faarax iyo carruurtiisa iyo cabdiqani cumar ismaaciil xaaskiisa iyo carruurtooda iyo khatra xaaji faarax iyo carruurteeda iyo karuura xaaji faarax shams xaaji faarax fartuun xaaji faarax iyo khalijo xaaji faarax iyo faadumo xaaji faarax maryan xaaji faarax iyo buuxa xaaji faarax iftan xaaji faarax iyo fariido xaaji faarax dhammaan ilma xaaji faarax iyo carruurtooda ibraahim salaad cabdi salaad shams salaad safiyo salaad iyo maryamo salaad iyo dhammaan ilmo salaad xaaji ibraahim waxaanay je- kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay salaamaan islamarkaas inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed salaad ibraahim iyo faadumo siciid maxamed oo arooskooda uu ka dhacay dalka imaaraadka carabta gaar ahaan waxay yidhahdeen magaalada dubai waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waara eebana uu ubad kheyr qabo kala siiyo aamin ayaan leenahay intaana heesta u gudbin markana warqada gacanteeda kusoo dhacday dhammaan waa salaamantiin ayaa layidhi shaqaalaha laanta afka soomaaliga ee v o a waanu idinka guddoonay gaar ahaan waxay leeyihiin daadiyayaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha hambalyadii heesaha salaantaas waa idinka guddoonay annagana taa mid lamid ah ayaan idin soo diraynaa cabdirasaaq khaliif aadan iyo sacad maxamed xasan aareeye iyo axmed maxamed iimaan iyo muxudiin xasan aadan axmed gaas cabdulaahi faarax iyo maxamed cabdicasiis nuux iyo maxamed xasan cabdulaahi iyo khaalid saxane cabdulaahi iyo yuusuf xaaji cabdi cumar mahdi ibraahim sheekh cabdi dhammaan dadkaasi oo kala jooga hargeysa iyo awaasa etoobiya hambalyo iyo bogaadin aan soo koobi karin waxaanu u diraynaa ayay leeyihiin saaxiibka iyo ridwaan axmed aadan iyo habi cabdulaahi muuse oo sagaal iyo tobankii bisha nofembar meherkooda uu ka dhacay mansoor hotel magaalada hargeysa waxaanu leenahay wada noolaada insha allah wiil iyo caano gabar iyo caano dhambaalkan tahniyadan wuxuu naga soo gaaray cabdisalaan sheekh cumar macali nuur deeq cumar saciid axmed iyo cabdirashiid xasan macalin nuur iyo cabdi axmed cabdiqaadir maxamed iyo xaaskiisa iyo habaryar sacdiyo cabdiqaadir maxamed iyo qoyskeeda iyo eedo sacdiya macalin nuur iyo qoyskeeda iyo aabbayaasiin cali xoosh ilaye iyo hooyo hawaahir cali nuur iyo habaryar sahro cumar adeer cabdirasaaq khaliif xasan bide iyo caasho buube iyo safiyo buube faa'iize badel iyo farduuse badel iyo wardo badel waxayna jecel yihiin inay u hambaleeyaan islamarkaasina heestan ay la dhegeystaan cabdifataax yaasiin cali xoosh iyo doctor libyana xuseen macalin nuur cilmi oo ku aqalgalay magaalo madaxda dalka canada ee odawa weston hotel waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin ee banahaydinka la siiyo ubad khayr qaba aamin ayaan anaguna leenahay dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa codkii cabdirasaaq rasta
qarnigana baa kacay qoreyshtaan ka doortee qalbigaygu sabayay qowlkaaga wacan iyo qaabkaaga kala dhigan